جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah dagaaladii duqeymo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybu ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose munaasabad lagu soo gotinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud xildhibaano ka tirsan riddada ee ka soo horjeestay heshiiska ee kooxda riddada la gashay dowladda cadowga ee masar maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurhakabo ee wilaayadaasi xubno ka tirsan murtadiinta ee qireen xaalad adag oo dhanka nolosha ay ka jirto xabsiga dhexe ee xamar kaasi ay ku jiraan kumanaan ruux oo dad shacab maati ah mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorshaysan ka fuliya dalka maali kaasi oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda hirdada bamaako mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu daahfurayey faraca macadka qurdubaa degmada jamama ee wilaayadaasi bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasi oo saabsamee kaga socotaa miyiga iyo magaalooyinka wilaayadaasi الله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhdun ku beegantahay siddeed iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaallo iyo duqeymo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenka xalay ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin eelaboorka degmada baraawe oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu saaka aroortii hore ay madafiix ku garaaceen eelaboorka magaalada beedhabo halkaasoo ay saldhig weyn ku leeyihiin askarta kufaarta xabashada etoobiya isla wilaayadaas baay waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada malishaadka murtadiinta ee iidow dhigaal ee magaalada beedhabo waxaana halkaas ku dhaawacmay hal askari oo murtada ah dhanka wilaayada shabeellada dhexena waxaa qaraxay shalay mujaahidiintu ka fulyaninta u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalimow ee wilaayadaasi lala eegtay malishaad murtadiin oo halkaas ku lugeynayay iyadoona ay wararka qaar tilmaamayaan inuu jiro khasaare soo gaaray cadowga inkastaan la caymin intuu leegyahay munaasabad lagu soo hotinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galguduud sida uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali hoolka madarasada daarul qur'aan waxaa ka dhacay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu sugootinayey arday dhammaysatay qur'aanka kariimka kuwaas oo tiradooda gaaraysa ilaa iyo labaatan arday oo dhammaysatay soddonka jus ee qur'aanka kariimka xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaa udiin macallimiin waxgarad nabadoono iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madarasada daarul qur'aan waxay ka mid tahay madaariista qadiimiga ah ee degmada galhareeri ardada daarul qur'aan waxay soo bandhigeen bandhig aad u wanaagsan oo ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen madarasada والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن عاصم لأنه به إله أنزله وهكذا منه إلينا وصله وهو أيضا عيد التلاوة وزينة اللذات والقراءة وهو يضع الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا بغير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلى رياضة رهم بفكه mid ka mid ah ardada daarul qur'aan ayaa khudbad carabiya ka jeediyey xafladda ونشكر بعد الله سبحانه وتعالى نزدادنا شكرا جزيلا لا مثيل له ولا نهاية له ونشكر أيضا آباءنا وأمهاتنا وجميع من ساهم في تنظيم هذه الحفلة القيمة فلله ذركم وعلى الله أجركم وكثر الله أمثالكم qaar ka mid ah ardada ayaa wada sheekaysi iyo su'aalo isku weydiiyey goobta أخي أود أن أسألك سؤالا هل تسمح لي؟
نعم أنت حر يا أخي اسألني ما يدور في ذهني هل تعلمت القرآن الكريم يا أخي؟
نعم أخي وكيف لا أتعلم نعم يا أخي أخي أنا أيضا أود أن أسألك سؤالا ما رأيك؟ لك ما تشاء يا أخي إذا ما هذا الاجتماع اليوم يا أخي إنها حفلة اختتام إحدى دفعات مدرسة دار القرآن ما شاء الله إنها حفلة قيمة بكم تتكون هذه الدفعة يا أخي تتكون هذه الدفعة من عشرين طالبا sidan oo kale sanadkii hore waxaa ka qalanjebiyey madarasada daarul qur'aan litaxfiid alqur'aan alkariim arday gaaraysa ilaa iyo labaatan iyo siddeed arday madaxtinad cabdiraxiim xildhibaano ka tirsan riddada ayaa kasoo horjeestay heshiiska kooxda riddada la gashay dowladda cadowga ee masar sida warkaas ku faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed xilli kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo marsa xasan gurgurta iyo muddooyinkii lasoo dhaafay heshiisyo la gashay dowladda riddada ah ee masar waxaa arrintaasi ka hor yimid xildhibaanada dawaaqiidda ah ee murtadiinta qaar ka mid ah xildhibaanada riddada ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiska kooxda riddada la gashay masar iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu sababi karo khataro soo wajaha kooxda riddada heshiiska u dhexeeya dowladda riddada masar iyo kooxda murtada xasan gurgurta ayay ku sheegeen inuu yahay mid labadan siyaasadeed iyo dagaal ka dhalinaya gobolka waxay xildhibaanadani ka dhawaajiyeen inaysan aqbalayn in soomaaliya loo soo raro xisada biyoxireenka niinle u dhexaysa masar iyo etoobiya madaxweynaha dowladda soomaaliya waxa uu heshiisyo amni iyo difaac oo badan la galay dowlado isdiidan kuwaasoo aan la horkeenin golaha shacabka heshiisyadaasi oo aan aaminsannahay inay ka dhalan karto halis khatarteeda leh waxaannu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga niil oo u horseedi kara dagaallo ka qarxa mandaqa geeska afrika oo lagu hoobto iyo waxyeello soo gaarto dadka loo soo raro gudaha soomaaliya hadalka xildhibaanadani ayaa ku soo aadaya xilli ay cerka isku sii shareertay xiisada ka dhalatay heshiiska ay kala sixideen dowladda riddada ah ee masar iyo kooxda riddada soomaaliya waxaana heshiiskaasi si adag uga hor yimid dowladda xabashida etoobiya mahadsanid marwaan maktabka dacwada wilaayada bay ee dowladdeena usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada burah kabo ee wilaayadaasi abuuxasaan ayaa inoo haya qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka ceel bashiir ee hoostaga degmada buurxakabe ee wilaayada baay ayaa si weyn kaga faa'iidaystay dowro sharci ah oo uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay dowradan oo muddo dhowr maalin ah socotay ayay wax badan ka faa'iidaysteen dadkii ka faa'iidaystay dowrada munaasabad lagu soo xirayay dowradan oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay culummo ugaasyo ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday gudaha deegaanka ceel bashiir ee wilaayada islaamiga ee baay markii munaasabadda lasoo gebagabeeyey kadib ayaa qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowradan ay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey kutubadii dowrada ay ku qaateen dhanka kalena wilaayada ugu baaqay in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah walaala shaqaday xamaali dad soddon iyo sideed qof oo kale ka koobnana ahal bashiir ahal bashiir walaala dowladda insha allahu tacaala walbadan ku faa'idni alxamdulilah ilaahay mahad iskale mahadlamay ayba iskale maktab maktabka dacwada waxyaabo badan oo mayla araayusona noo maqnayo yaa ka faa'idni mayban inin sharaxay waxyaabo badan oo hadda laan koobo korno haddii ana hakulaaseey an hagaabi mayban inin sharaxay tawxiidkii qeybasha kala duwan iyo shirkigii anwaacadiisa kuna shishal duwan shirkiga wiin ikan yar ikan qarsan salaadasaasi kadalika arkaantiya shuruudiya mubdilaadya iyo meel ara siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo may banin in sharxay sida kitaabka guud ahaanba tajhiizulmayid miiska diyaarintiis بمعنى دغولشة دوغمديس وحيابة دغن شاك إلهي خيرتي أن فرينتانا كآدم ولاهي ذا ميبلنا إن شاء الله تعالى إلهي خيرتي نسيها أن أرمو وكالين اللي بضيو أن دورات لقو بضو ميلا إسلامي قرهو الدورات لقو بضو موك إلهي ننتلمها مثل انكبا انتاسا بعد ندران إن شاء الله maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dowraadka sharciga u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmooyinkuwa cadowga heysta ee wilaayada baay iyagoona dadka codsanaya in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah waxay dowradan ku soo aaday xilli ay gebagaba maraysa xamladii loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay iyadoona kumanaan muslimiin ay ka faa'iidaysteen xamladaasi xubno ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in xaalad adag oo dhanka nolosha ay ka jirto xabsiga dhexe ee xamarkaasi oo ay ku jiraan kumanaan ruux oo dad shacab maati ah walaalkeen yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa ka hadlay xaaladda haysata maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee ku yaala magaalada muqdisho xildhibaan yuusuf gemadiid oo ka mid ah xildhibaanada riddada ayaa sheegay in maxaabiista murtadiinta ku xireen xabsiga dhexe ay daryeel la-aan halkaasi ugu dhimanayaan mar waliba wuxuu tilmaamay in mar ay tageen xabsiga dhexe ay kusoo arkeen maxaabiis halkaasi daryeel xumo ugu dhintay xildhibaankaani ayaa intaasi raaciyey in xataa maxaabiista markii ay codsadaan in la geeyo cisbitaalada xamar loo diido kadibna halkaasi ay ku dhintaan
julaay laba kun saddex iyo labaatankii anigoo dad bukaana oo xanuunsan oo isbitaal loo wada ama isbitaal rabay oo dadkii saraakiisha meesha amniga ama xabsiga maamulaysa ay ku yidhaahdeen isbitaal idiinma haynee dadkiina isbitaal geysta haddana damiin keena oo fasax iyo warqad in la qoro taliyaha aad fasax ka soo qaataan loo baahan yahay lagu xiray ayaan meesha tegey maalinkan meesha tegey nin daryeel la'aan ugu dhintay xabsiga oo meydkiisa u yaallan ugu tegay horta marka koowaad ninkii aniga dartiisa aan meesha u tegayna saddex maalin oo saddex isbuuc oo kala duwanah ayay igu qaadatay in fasax aan ugu qaado asagoo ka tiiraysan isbitaal la geeyo la soo daweey ninka asiga markaa xaaladdii aan waraystay raggii saraakiisha isbitaalka maamulaysay aan waraystay waxay ii sheegeen saddex arrimood kow horta waxay yidhahdeen halkan daawo ma taallo annaguna dadka masaakiinta way xaq u lahayen waan naqaanaa waxaan u haynana ma laha xataa eheladiisa haddaan u wacno xanuunkiisa aan u sheegno oo dawaysta aan raahnana ma qaadi karno ilaa taliyaha asluubta uu ka fasaxo ma qaadi karno meelna ma geyn karno maxbuusti aniga aan u tegey markii isbitaalka la geeyo la soo celiyey xanuunka sidiisuu ahaa ayadoo in la qaada la rabo la saddex isbuuc laiska daba wareeganaya cabdi waa ku dhintay meesha daryeel la-aan u dhintay kuwii ka horreeyaan ku argna daryeelaan ay u dhimanayeen xabsiga dhexe ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ah xabsi ay ku dhibaataysan yihiin boqolaal ruux oo muslimiin ah kuwaasi oo halkaasi ay ku haysato daryeel xumo caafimaad
aad buu mahadsiyen walaalkeen yaasir oo kaasi ahaa mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorsheysan ka fuliyey dalka maali kaasi oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda bamaako maahir maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam ee ka jihaada galbeedka qaaradda afrika ayaa horumaro ballaaran oo dhanka ciidanka ah ka sameynaya furimaha dagaalka iyaga oo laba maalmood ka hor la wareegay gacan ku-haynta saldhig ciidan oo ku yaal mandiqadda aribanda mu'asasada azallaaqa waxay shaacisay in ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada allah fadligiis ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta saldhigga milatari ee laga difaaco magaalada koosi ee dhacda waddanka maali halkaas oo ay ku sugnaayeen milatariga xukuumadda bomaako mujaahidiintu waxay faafiyeen muuqaal kooban oo la fiirsan karo qadar sakina ah kaasi oo muujinaya in saldhiggan milatari uu gacanta mujaahidiinta ku jiro waana mid ka mid ah saldhigyada milatari ee ay mujaahidiintu la wareegeen maalmihii dambe
الجهات برغم الصعاب وتخفي قرايات في الهضاب ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا
saldhiggan ciidan ee ay ciidamada mujaahidiintu la wareegeen waxaa horey ugu sugnaa ciidanka gumaystihii faransiiska ee dalkaasi isaga cararay waxaana kadib la dejiyey ciidanka riddada maali kuwaas oo iyagana ugu dambayn isaga cararay laba maalin ka hor aad buu mahadsan walaalkeen mahrow kasi ahaa mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ka qayb galay munaasabad lagu daafurayey faraca maxadka qurduba degma jamam ee wilaayadaasi abu eyman ayaa inoo haya warkaasi waxbarashadu waa asaasi idubdhexaadka bulsho waliba waa halbeeg muhiim u ah akhlaaqda carruurta iyo ifiyaha mustaqbalka bulshada intaba ay jirto tacliinta yeesan oo ku xiran shareecada islaamka allaah idinkii ummaddu weli kheyrka kama zuulin halkan wilaayada jubbada hoose ahna waxaa maamulka wilaayada uu dadaal dheer ku bixinayaa muddo ku siman lix bilood oo uu dhisan yahay inuu buuxiyo majaalaadka arrimaha bulshada isaga oo kaashanaya garbihiisa shaqo iyo makaatiibta islaamiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waa mid ka mid ah makaatiibta ugu firfircoon arrimaha bulshada ee ka howlgala wilaayaadka ma jiro horumar dhanka aqoonta akhlaaqda iyo dhammaan ilbaxnimada islaamka quseeya ilaa waxaa door muuqda ku yeelanaya howlwadeennada maktabkan uga aadan majaalaadka muhiimka u ah muslimiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa maamulka maktabkan uu ku howlan yahay dadaalo ka tarjumaya howlkarnimada macalimiinta iyo mas-uuliyiinta u taagan tarbiyeenta iyo horumarinta tacliinta bulsho iyagoona dadka u sameeyo kulamo wacyigelin ah halka dhowaan xaflad ballaaran oo ka dhacda degmada jamaame uu farac cusub macadkan qurduba ka furay maktabka tarbiyada haddaba xafladii furitaanka macadkan ay wilaayadu ka hirgelisay jamaame waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin kuwaasoo kelimaad kala duwan soo jeedinayay maamulaha macadka qurduba ayaa soo bandhigay macadkan wakhtiga daraasadiisa iyo fursadaha waxbarasho ee uu bixiyo macadulqurduba waxaa la dhigtaa oo ardayga uu ka qalinjibiyaa afar sano kadib macadulqurduba shahaadada lagu qaato waa shahaado dugsi sare macadka qurduba wuxuu shaqeeyaa shanta maalin waxaan kaloon diyaar u nahay dadka ka faa'iidaysanaya jamcadii khamiistan in la qabto oo macadka loo qabto ama waha waaweynaadeen ama dad yaryar ha ahaadeene suldaan maxamed maxamuud maxmedeeq oo ka mid a salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey furitaanka faraca cusub macadka qurduba ee degmada jamaame cilmiga maanta meel ku dhammaado male meeluu ka bilaabo waa la helaa laakiin marka insha allah waalidiintana waan u hambalyaynaa hooyooyinka macallimiintii wakhtigii iyo juhdiga geliyey waaligeenna kheyr allaha siiyo oo aan ka codsanay annaga ixtiraamkii uuna ixtiraamay iyo macaahidda uunoo keenay qurdubana waaba arkaysiinba faraciisa maanta awlaaddii wax ku baratay idinkaaba muxuu ahaytay indhihiinna macnaha yacni ku arkay waalidiintana waxaan leeyahay dadaalka awdiin meeshiina ka wada ugu dambeynna waxaa kelimad qayimaha oo u badneed dardaaran munaasabadda ka jeediyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaan ku faraxsanahay allihii noo suurtageliyey macad qurduba idaraasaat alislaamiya walculuumil idaariya oo maanta noo furmaayo waa ku faraxsanahay waxaan leeyahay markaan walaalayaal fursad qaali ah baa ilaah idiin siiyey fursad maanta aad haysataan berri idiinma soo marayso in markaan laga faa'iidaysto alwaqtu ka sayf waqtiga markaan ka faa'iidaysano ugu faa'iidaysano waxbarashadan dadaalkeen juhdigeen maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu muddooyinkanba waday mashaariic kala duwan oo xoogga lagu saarayo horumarinta aqoonta iyo thaqaafada islaamiga halka lagu dabarjarayo jahliga waxaana mashaariicdaas u weyneyd muhiimna u ahayd xamladii dacwiga oo ay ka dhalanayaan miraheeda in la kordhiyo wacyiga bulsho iyo waxbarashada lana soo afjaro jahliga iyo waxyaabaha ka dhasha mahadsanid aboeman bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan ee si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga irshaad ulumah ilaa sabiili rashaad taasi oo si habsamele kaga socotaa miyiga iyo magaalooyinka wilaayadaasi nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo faahfaahinaya waxaa maalintii siddeed iyo tobanaad miyiga iyo magaalooyinka wilaayada islaamiga hiiraan ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya si aad ah kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo ay si weyn kaga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada degmada ceel cali qaybahooda kala duwan ayay la kulantay lajinada wilaayada islaamiga hiiraan u xilsaartay gaarsiinta xamlada bulshada ku dhaqanaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaana ganacsatada ceel cali lagu dul akhriyey mowduuca xamlada uu xambaarsan yahay qaar ka mid a ganacsatada degmada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada ay ka kooban tahay xamladaasi maanta waxaan la fadhiisanay min wilaayada degmada ceel cali anigoo ka mid ah ganacsatada ximladii ahayd magaceeda irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad waana soo gaaray shacairkeedana uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi awaamirtaas waxyaabo badan oo xun oo ka haran allah waa ka harnay waxyaabihii fiicnaayoo qaatan allahna waan qaadanay waxyaabaha dharka dhigana kamid ah dharka oo ambaleelada oo dumarka ay qaataana kamid ah dharka dhuuqsan oo laisku dedejiyo waxyaabahaasa kamid ah dharka jilicsan oo khafiifkaa kamid ah waxyaabahaas badan oo ka haran allah waa ka haran insha allah waxaan joogaa degmada ceel cali saaka waxaanu la kulannay eh, walaayada degmada ceel cali waxayna soo gaarsiiyeen waxaan ka mid ahay eh, ganacsadii saaka halkan lagu kulmiyey gaar ahaan tamajarayaasha Eh, waxayna soo gaarsiiyeen oo inoo sheegeen xamiladii magaceedu ahaa irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ciwaankeeduna uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati walaal marka waxaana la faray waxyaabo fara badan oo aan inaan ka reebtoono loo baahan yahay iyo waxyaabo aan inaan qabano loo baahan yahay marka dhammaan wixii nagala reebay oo xumaana waan ka haraynaa insha allah wixii nala faray oo wanaag ahna waan ku faraxsannahay in nala faro Eh, waana qaban doonaa insha allahu waana ku mahadsantahay walaal inayna soo gaarsiiso waxaa nagala hadlay in fooda timaha eh, la kala dheeraynin Eh, in nadaafada lagu dadaalo qalabka wax lagu jaraayo haddii qof boogle oo kale oo qalabka taabto in biyo kulul lagu gubo oo la karkariyo Eh, waxaa kaloo kamid ah in la kala duwo eh, qalabka lagu yaraayo timaha qofka xanuunsan ee madaxa ka xanuunsan iyo qofka faayo qaba marka eh, insha allah waana ku dhaqmi doonaa degmada ceel cali magaceeda dalmar haajir sadow waxaan kamid ahay farsamo yaqaanka birta walaa- walaayada islaamka degmada ceel cali waxayna soo gaarsiisay awaamir xamladana soo gaartay insha allah aan dhaqangelinayna kulamada lala qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ayaa si maalinlaha kaga dhaca miyiga iyo magaalooyinka wilaayada iyadoona wilaayadu juhdi ballaaran ay ku bixinayso sidii xamladaasi loo wada gaarsiin lahaa bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada ee raayada tawxiidka ay ka dulbabanayso aad buu mahadsan walaalkan abusheebayo kasii ahaa warkii subaxnimo wanageynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu